shoohi kan dambaba waxa mucaaradka lagula dhaqaaqay horta siiba dalada u s n afhayeenka anu ahay ficilo ka baxsan sharciga ka baxsan oo qafaalasho ah oo talshe taalsheegasho ah oo awooddii dawladda si qayr kayr sharciya loo loogula isticmaalayo taasoo ka dambaysay ururkii weynaa amba kulankii weynaa ee bishii naga tagtay koob iyo tobnaad labaatankeedii aan ku qabanay caasimada jabuuti taasoo mucaaradka ku socota ayaa isniintii inaga tagtay beel beelaha jabuuti kamid a oo rabtay inay dhigato ziyaaradii odayga ay ka tafiirantay waa wax iska caadiyahoo weligeedba ka dhacda jabuuti weeyaan oo wax maaha maxay maanta u horeysa maaha beele ka horreeya oo dhigtana way jireen ziyaaradaasi oo oo rabta inay dhigato ziyaarada loo diiday halka dhaawac iyo dhimashaba ka dhacday fool xun anigan kula hadlayay dhowr saaco ka hor ayaan kasoo baxay xafiiska booliiska halkaasoo laygu qafaashay maalintii isniintii isla ay dhacdooyinkaasi dhigay dhimashadaba keena ay dhacayeen wax alla wax laygu haysoo dembihoon sameeyena ma jirto waan gartay haddaynu dhacdadii ugu dambeysay xuska iminka carabooday aynu si gaara u egno dawladdu waxay sheegaysaa inay ammaanka dadka xuska joogay ay sugaysay marka mucaarad ahaan miyayna idinla habboonayn oo idin idin muuqanin inay waajib tahay in dawladda arrintaa lagu gacan siiyo ma arkayo ummad reer jabuutiya rayida gacma madran oo rabta in sida ay qaar kale oo reer jabuuti kamidaba ay siyaaro oo caadiya ay iska dhigtaan ay xoolo qalqashaan ay maxaydan ay qur-aan u akhriyaan ciddii ay ka tafiirmeen ma arkayo waxa ay amniga u dhimaysa ma arkayo weligeedba way dhici jirtay weligeedba waa la samayn jiray weligeedna dhibaato ma ay keeni jirin warka waxa maanta dhibaato looga dhigayo ee xooga loogula isticmaalay ummadda rayidka ee reer jabuutiya ma arkayo walaalow mana arkayno mucaarad haddii aan nahay waxaan anagu uhaysanaa un inay tahay wax la xidhiidha rabitaanka la rabo uu talisku rabo inuu caburiyo ummadda reer jabuuti tan iyo doorashada soo socota bisha afraad ee sanadkan aan ku jirno si ummaddu ay beerka dhulkooga walahayso oo doorasho uu mar kale mudane ismaaciil cumar geelle haddana waa kaayo waan isdoortay u yidha waan gartay wanu iman doonaa arrinta doorashada dadka ku dhintay dhacdadii ugu dambeysay ee toddobaadkan dawladdu tiray sheegtay mucaaradku tiro kalay sheegeen maxaad ku caddaynaysaan tirada aad dhinaciina sheegteen ay tahay ta dhimatay si aan ku sheega anu maanta ayaan soo baxay laakiin walaalahay qaar kamid a mucaaradka madaxda mucaaradka qaar mid kamid ahoon la kulmay waxay leeyihiin tiradu tani ay mucaaradku sheegayo ayaa yaa runta u dhow ilaa kontumiyo qof bay iyo ya ya yay sheegeen oo ay leeyihiin welina maxay ahayd inay dabakagal baan ku jirnaayo wararkani waa warar weli tafatiran maahe inay in kaliba qarsoon tahay baa dhici karta ayay walaalahay ibarayaan waan gartay dawladdu waxay mucaaradka ku eedaysaa in dibadda laga soo abaabulo maxaad eedaha kaga jawaabaysa waa walaan sal iyo raad lahayn mucaaradka jabuuti waa mucaarad la yaqaano dawladdu ay taqaano oo qofsan tahay heshiis la saxeexatay doorashadii ugu dambeysay majliska ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii labayo labaatanka ay ka qayb dad mas-uula weeyaan ay ku tumato mar kastaba dawladdu talisku uu ku tunto dulqaad badan daljacayl badan weeyaan wax dabadda lanaga maamulo iyo wax dabadda maxay ahayd inay lanaga ayaa iska yar waa waraan sal iyo raad lahayn weeye waan gartay dhacdadii maalintii dhoweyd dawladdu waxay sheegtay inay baaritaan ku waddo waxaana laga yaabaa in ay dawladdu tidhaahdo falkan wuxuu noqon karaa mid argagixiso ku lug leh tuhun noocaasa idinkuma qabtaan ma arkayno meesha ay argagixiso walaalow sida hore baan kugu sheegay ay kasoo galayso arrin iska diiniya bulsho ah dhaqana ummad rayidi ay samaynayso ummadda rayidka halkaas yeerada inay ku dhigta doonaysay magaaladaba way ka baxeen ummadani oo meel cidlo ah oo meel cidlaha ayay ula baxeen ziyaarada si ay magaaladaba ayna maxadanay wax saameyna ay ugu yeelanba ururkoogaasi saameynba uu nolosha caadiga ahee magaalada nolol maalmeedka magaalada una ugu yeelan waan gartay ugu dambeyntii doorashadaynu ka hadalnay doorashadii way soo dhowdahay ma muuqato in mucaaradku uu diyaar yahay marka dawladdu waxay leedahay mucaaradku uu qabsan karaa ololihiisa siyaasadeed laakiin yuuna wax u dhimin xasiloonida dalka maxaad ku odhanad arrintaas waxa aan anagu diyaar baan nahay mucaaradkii haddaan nahay cidda aan diyaar ahayn waxba aan isla hayn shacabiyad aan lahayn xurug wax ku doonaysi waa mudane ismaaciil guur ismaaciil cumar geele iyo xukuumadda weeyaan iyo xukuumaddiisa heshiis baan wala saxina walaal waan ku xasuusinayaaye heshiiskaas oon kala saxinay sanadka hor ayaa waxa uu dhigayaa in la aas aaso muddo bil gudaheeda la aas-aaso guddi doorasho oo qoran oo qaran oo madax bannaan oo labageesuuda waa koob iyo toban bilood imka laba iyo toban bilood bayba noqonaya waxa aan sugayno guddigii bil in lagu aasaasahay kadib markii maalintii la seexay bishii bisha bisheedii markay soddon ahayd markii la seexay bil gudaheed in lagu sameeyo guddigaabay ahayd in maxaydan mucaaradka xuquuqdiisa waajibkiisa laisla meel dhiga ayay ahayd amba maqaamka mucaaradku siyaasada ku leeyahy meel la dhigo iyo layse habdhaqanka axsaabta siyaasadeed waxaa oo dhan waxna midna maanta kama jirto oo xukuumaddu way ku gocansoo dhow way iska diiday heshiiskiida siduu u dhannaa waxaan wax naqan aan ahayn way ku gacan saydho maan sidaan wala hadlayn waxba kama jiraan kolkaa walaal anagu diyaar baan nahay anagu waxaan inaan diyaar nahayna waxaan waxaa muujinaya waxa aan leenahay doorashadu ha noqoto tuxora oo xalaala doorasho xoroo xalaala marka aan maxay ahayd inay aan aragno inay suuro galayso bal inaan ka maqnaana hala arke anagu diyaar baan nahay diyaar iyo bar baan nahay laakiin doorasho xoroo xalaal aan rabnaa